Dadka ku nool tuulada Buulofermo oo ku taala duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wajahaya duruufo nololeed oo adag sida ay sheegeen dadka deegaanka. Bulshada ku nool tuuladaas oo tir ahaan lagu qiyaaso boqolaal qoys ayaa ka cabanaya baahiyo waaweyn oo dhanka adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka iyo waxbarashada. Dadka deegaanka Buulofermo oo ka warbixiyay baahiyaha ay qabaan ayaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dowladda federaalka ka codsaday in wax laga qabto baahiyaha ka jira deegaanka gaar ahaana dhanka waxbarashada iyo caafimaadka.
inkastoo lacagtiin ay fatahaadka shabeelle oo ka jirtay shabeellada dhexdeeda marka lacagtiin wax dalaal oo hadda maamulka oo oo nala soo gaaro ma laha meesha dhibaatana waa ka jirtaa fatahaadda wiil shabeelle beeraha horta dhowr maray saameeyeen maamulkana horta sanadii ugu dambeeyey waxa waaye dagaal oo hadda meesha marka wax caafimaad oo meeshan oo ka shaqeeya ma jirto lacagtiin bakaamin way ku yaalaan lacagtiin meel caafimaad ma weyn aho hadda shabeellada magaalada jowhar le waa maayaane inkastoo fatahaadna wigi shabeelle oo oo deegaanka uu soo galay ee xaafadda afarteeda xaafadood ee biyaha wigi shabeelle uu gooyey sababtaas niman ay ka shaqay jireen laakiin meesha caafimaadka kuma yaalo waxa waaye magaalada jowhar haddii xilli roobeedka qofkii caafimaad daro oo waxa waaye oo xilliina roobka biyaha iyo iyo deeqada ee baabuur uu mari karin meesha dhibaatana ka jirtaa ma garan adacadin way marka meesha adiga maamulka waxaa waaye mogla adiga inuu codka ku gaarsiislaa rabo aniga meeshan wax oo daawo iyo ma laha dhibkaasna wau jiraa marka waxa waaye maamulka inuu codka marka baasha waxay ku fiican tahay daawo inaa lasoo carartay ku fiican tahay suulu nimanka oo ay la geeyo wallahi dadka daawo marna wax ku dhahaya male waa lasoo kala hordaabo laakiin haddii meesha daawo aa la keenayna waa iska dhibaato joorna waxa waaye daaba kama dhow waxa waaye iyo dhalaan dhabbaan ku jiro mogta roob iska dii karo dhib waa dhib waa aad iyo aad xarun caafimaad ah war hal farmashiyo xataa kuma yaala adeeg wax kale iska dhaafay hal farmashiyo waxaa waxaa la gadaa daabo oo oo dhacday oo dukaanya ayan oo dhacday ayaa yaalo oo dhacay oo xilligii hore waayi waayi ahaay aa iska yaalo waxaan leeyahay maamulka dhibkaas inuu kasoo hadlaa rabaani marka kaniini oo adiga oo ugu yaraan afar sano yaaleen leeyahay kaniini gabo kaniini gabo raba mugayna waxbarasho noolkeena farmashiyaal waa iskoolka waxaa aqoonta waayo aftiin waayo waxaa kale dugsiyada dhaan maasi qur-aan barayno inay soomaali halka kasii bartaan oo aqoon kale aqoon karti yeeshaan rabno